markana waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkeenii caweyska washington waxaa inoo haya cabdixakiin maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a weligaa ma maqashay qodobo loo dejiyo jacaylka si loo raaco jacaylka xaqiisa siiya xumaan mageeye ka daaya xajiiriyo ceeb ka dhowra u xeel fura laabihiinna xilkiisa gutaa adkeeya xalkiisa ka daaya beenta xantiisa dhegaa ka awta xus iyo u sameeya maalmo heese lagu tilmaamayo qodobadaasi ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan inta aynu barnaamijka ku guda jirno sidoo kale waxaan idii hayaa oo caawana aynu ku wada caweyn doonaa xubintiyaal abuurka iyo heesaaga ayaan iyaduna dhegaystayaal barnaamijka ka madhnaan doonin iyadoo caawana aad maqli doontaan dhinayada wadnahayow dhuntuu kalgacalkuna dhammuu igaaga yaalan dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaala
barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowno dhegaystayaale jacaylka ayaa xaqiiqo jirta oo nolosha aadamaha lafdhabar u ah isla markaana qofba uu si u cabiro waayaha uu ku sugan yahay uu la soo maray amaba heerka uu ka taagan yahay waxaanaynu in badanna maqalnay suugaan kala duwan oo ka hadlaysa jacaylka iyadoo tusaale loo soo qaato qaar ka mida dadka astaanta u ah ee inta uu ku dhacay waaye adag la soo maray caawana waxaan idii hayaa heese lagu tirinayo qodobo loo dejiyo jacaylka si loo raaco oo aan sallaanka looga dhicin waxaana inoo haya farxaan maxamed oo ah hal abuura suugaantan iyo weliba kuwo kaleba hore ula wadaagay barnaamijkan caweyska washington cabdixakiin ow maadaaba dee bahalkii aanu muddo rogrogay oo wax badan ka akriyey oo suugaantii ka tiriyey oo tii hore akriyey waxaan idhi waxaa loo baahan yahay ila nolosha wada dastuur bay yeelato waa adigan arkayo haddii iskuul de sharci buu leeyahay oo meel walba sharci bay leedahayo warbar bahalkii wuxuu u baahan yahay dastuur lagu dhaqmo wan gartay siu si uu u guuleysto oo uu midho dhal u noqdo markaa dee aynu dadkii looga faa'iideeyo ayaan dastuurka jacaylka sameeyey silsilad heeseed ah waa silsilad heesaa waa silsiladan markaa sidii dastuurada caadiga ay u lahaayeen qodobo qodobka koowaad farqadiisa labaad qodobka intaasaad farqadiisa intaasaad ayaa tanna silsilad u samayso midba qeyb ka hadlaysaa miya hees waliba waa qodob weeye afkaaga caana lagu rabay hees waliba qodob bay sheegaysaa iyo shuruud cajiibe cajiib bal waynu faahfaahinteenu u geli doonaa qodob kasta weyna dul istaagiye dastuur kastaa wuxuu leeyahay qodob koowaad oo lama taabtaan oo wadanka ama ciddaa dhigatay muhiim u ah qodobka koowaadee dastuurka u ah jacaylka ee isagana lama taabtaanka ah silsilada koowaadi muxuu yihi
qodobka koowaad cabdixakiinow waxa weeye heesta halkudhigeedu yahay naftiina jacaylka bara
waa marka hore in aqoontii la kordhiyo waa in bahalkii horta la barto haye haye ila waxa la yihi qofku waxaanu aqoon waa waa u cadowe waxaanu aqoon cadow buu u yahay bahalkii waa in la barto markaa heesta koowaad waxay soo gudbinaysaa barashadiisa haddii aad ku guuldaraysato inaad si kale uga wareegto inaad xalkiisa meel kale ka raadiso ee aanad nacayb ku bedelan wan garta
naftiina jacaylka bara markaa heesaha bayd bayd baynu kasoo qaadan heese la qaaday maaha oo weli baxay waxay leedahay nifaaq iyo naarafuuf nabiibiyo waa ka durug xumaanta ku naaxayo naseexaa lala jiraa nasiibku hadduu ku bado qofaa niyadda u qalmayn nafsiga kaa raagay baa rajada lagu naawilaa negaanshiyo waaritaan nimcada loo baahan yahay nolosha layskuma helee si aan cidiba isu nicin naftiina jacaylka bara waan oo gartay bahalkii ha la barto waan gartay marka waa na- waa waa nasteexadii la jira nacabkii iska ilaaliya een rajadii rajadii iyo naawilaadii barta marka marka hore waxaad tiri dadkii aqoontooda ha kordhiyaan oo baalkii si aanay isha uga ridin ha bartaan haa bahalkii iskula soo boodiyo waan kaa helay yaanu noqonine Haye.
waa in la barto loo samro loo dulqaato dee waayaha iyo waktigana dee loogu samro oo loogu adkaysto oo adkaysi loo yeesho waan si midha gartay looga looga looga looga naawilo looga naawilo waa hagaag waa la bartay aqoontii waa qodobkii koowaad bahalkii mar qodobkii markii labaad labaad.
muxuu noqday isna marka ama maasadii labaad heestii labaad qodobkii labaad iyo heestii labaad maadaama aynu baranay waxa muhima inaynu wixii uu inagu waajib yeelay aynu ka jawaabno waan gartay wixii uu inoo diiday aynu ka hadhno
Mhm.
jacaylka xaqiisa siiya bay noqotay markaa heestii labaad marka baalkii la bartay xaqiisana ha la siiyay waa in xaqiisii la siiyo ile waa waajibo marka waynu garanaynaay haddaad wixii garanayso dee waajib buu kugu yahay waan gartay
jacaylka xaqiisa siiya xumaan ma geeye ka daaya xajiir iyo ceeb ka dhowra u xeel fura laabihiina xilkiisa gutaa adkeeya xalkiisa ka daaya beenta xantiisa dhegaa ka awta xus iyo u sameeya maalmo xurmeeya sidii abwaanka oo xaq dhowra sidii haweenka xanaasha sidii caruurta oo xidhiirhkiisana ilaasha
ilaalintii jacaylka xaqiisa siiya
marka xaqiisa halka ugu dambaysa waxa weeye waa in maca xidhiirhkiisii la adkeeyo waa in xidhiirku dee waa halkii ugu muhiimsanayd weeye marka hore waa in xanta laga ilaaliyo Haye.
waa in beenta haddii khilaaf yimaado been aan lagu xalilin khilaafkiisa soo ma ogid marka mar kastoo aada u garawdo qofka lamaanahaaga ah ama dee qolyaha isqababa si ay u tahayba lamaanu noocu yahayba marka laysu garaabo jacaylku wuu siyaadaa
waan gartay waa marka marka labada qof ay isla garwaaqsadaan waxaa jira wada hadlaan ay isu garaabaan marka la garnaqsado ee la doodo mar kasta oo qofkaagii kuu garaabo adigiina waxaad wa- ixtiraam uu kuu muujiyo dee wanaag iyo kalgacal baa kugu siyaadaya marka waa halkiisa ka daaya beenta halkaa ha ka raadinina wey marka waxaad waxaad ogaatay inay beenta iyo namiimiyuhuna ay yihiin labada cadowa ugu daran waa labada cadow ugu daran oo midda kale lagama qanco oo oo qofku wa- halka waa xasansoonaysaa uuno maalin dambe haddii aad si kale isu khilaaftaan dee waad yar ku adkaanaysa inaad rumaysato xitaa oo shakigu ma- ma baabo marka kalsoonidii waa burburaysaad leedahay haddii beentii badato kalsoonidii baa burburaysa oo bahalkii markaa waa in waa in la ilaaliyo oo oo dee lagu tabco qodobka saddexaad ee aynu kusoo qaadanayno een, heeska saddexaad waxa weeye isagana macnihiisu waa la bartay waajibaadkiisina wuu yimi qodobkani markaa waa yar canaano iyo iyo tusaalayaashii oo wuxuu leeyahay de mar haddii saa loo fahmay oo qofkii fahmay ee heesaha hore dhegaystay uu wax jeclaaday ila waa qof yaqaane waa in isagana de aan laga siyaasadayn jacaylka oo waxaa la dhahaa jacaylku siyaasad maaha isdabamar iyo waa inaan waa inaan waa in lanleemada laga ilaaliyaa Mhm, mhm.
marka wuxuu leeyahay kalsoonidii baa ugu weyno wuxuu leeyahay kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo sokeeyaa loo dhoqdaayo suryiga dabin looma oodo intuu kugu sooro maanka ilaa sidayaasha dhiigga adiga saldhig kaaga yeelo hadduu ruux kuu samaado sagsaag waa laga jiraa Mhm. Zigzag wala- saadaasha la dhowrayiyo sagsaag waa laga jiraa sabool iyo ta- sumada noloshay ku taalo sabool iyo taajir weeyo adduun waa loo samraaye siyaasad jacaylku maaha siyaasad jacaylku maaha marka tana qodobkeeda saddexaad waxay leedahay siyaasad maaha baashiyaan lagu ciyaarin baad leedahay oo laga dhigin siyaasad labada qof ha loo Yaan la daayo si- yaan la siyaasadaynin qof baa kalsoonidu waa sad weyne hadduu ruux kuu sir sheegto sadriga adig kuu baneeyo sokeeyaa loo noqdaa suriya dabin looma oodo qof wuxuu kaa mudan yahay ayaa dee loogu jawaabaa oo abaalkiisa la siiyaa hadduu qofkan qalbigiisiiba ku siiyey oo waktigiisii ku siiyey oo niyadiisii ku siiyey ha dhibaataynayna waxa weeyaan adiguna soo dhaweyso aad iyo aad dee naseexa waa lala jiraa wa- wa- adiguna waa loo turaayo waa hagaag farxaan een, waa kaasoo la baray xaqiisii la siiyey islamarkaana siyaasadii laga ilaali dee maxaa hadhay marka waxaa hadhay un soo maaha waa in waa in labadii qof ay dee wixii isla jaan qaadaan ay midhihiisii gurtaan soo maaha
haa waa waa inay midhihii gurtaan Haye.
markaa bal laba ka mida dadkii midhahooda gurt midhihiisa gurtay oo wada hadlaya haddaynu ama wada heesayaba aan dhehe aynu iyana hees ka mida heesihii dastuurka jacaylka aynu cabdixakiin ow soo qaadano inankiibaa wuxuu leeyahay jacaylku fudayd ma geyo lamaanaha ficiltamiyo faquuqiyo eed ma geyo fikrado kala leexsanayo fal taban kuma dararayo fidmada waa laga jiraa haddaad ila fahamsan tahay adaan kugu faanayaayo filkaanba dayan haween ayuu inantii leeyahy inantiina waxay leedahay fajida caashiqu ma geyo dadkoo isu fiirsadiyo faduul iyo been ma geyo shakiga iyo foorjadiyo wuxuu ku falaagiyo fajca looguma ducayn haddaad adna fa haddaad adna feejig tahay raggaba hadaluma fureena farxaddan kula qaybsan la
waa haddaad nin soo jeedo tahay adigu meel kalama tagaan baa tidhi marka ereyga ereyga ku jira farxaan fajida fajida caashiqu ma geyo macnaha waa waa marka waa in la munaafaqadayo baalkaasi ma jira miya dee bahalka wada mixnad buu noqdayo hablihiina waa tan la yidhi kunbay la sheekaystaan midna way ka raacaan moogta raggiina raggiina keeblayuur buu noqdo wuxuu isleeyahay walaahi kunkaasaad kolley kamid tahay bal adiguna dhowr iska wadwad buu isleeyahay moogta bal markaa waxay tiri haddaad adiga hadday wax walbaba dhankaa yihiin anigu meel laba ma tageen ha markaa balse ay aaminaadii kor ugu soo kacdo haye ayaynu ayay uleeyihiin gawataa farxaddan kula qaybsan lahaa bay bay bay inantiina leeda waan gartay waa qodobkii afraad ee dastuurka jacaylkaa la isla qaybsaday kiisii shanaad kiisii shanaad markaa
kii shanaad waa dee in awlaadii un dee la dhaqo soo maaha oo dee gurigii reerkun la dhaqo wax kii kale ma shanaad waa jiraan dardaaran waa wax kale ma dardaaran hadhin haye haye waa dardaaran kii shanaad waa waa waa waa duco Mhm.
wuxuu leeyahay jacaylku ha jiro ha joogo jannada ha tago ha jiifo ha jabo cadowgiya ha jeesto dadkii isjantaa ha jaaro jallaafo magayo jujuube ka jira muranka iyo jiciirta jawiga noloshuu jilaaye jilciya hadalkiiyo jalbeebta ha jebin qalbiga ha jifaynin jawharee yaxdigii ha jiidhin jikaar ha igu odhan shareexo jawaab waxay yeesha jiidhka waa dardaarankiyo dee waxaa lagu dardaarmayaa maadaama uu mardhalay sidii uu waari lahaa u dhaqmi lahaa hadalkiisi iyo macaamilkiisi unbaa lagu dardaarmayaayo dee waa la isu faatixeeyey waan gartay marka haddaan si kale ku weydiiyo een, dastuurkan yaad ugu tala gashay marka laga yimaado dee jacaylka guudo dee cid walba ka dhexeeya cid gaara Haa.
oo inay ku dhaqanto ma garanaysaa Da- waayo dastuurka dastuurkan waxaan ugu talagalay dhammaan lamaanayaasha soomaaliyeed een, hadday kuwa waaweyn yihiin oo xasuusiyo waayo iyo dee dugsanaya iyo hadday dhalinyar iminka haasaawaysa tahayba dee maadaama aanu suugaanleydii nahay ile dadkii waxbay naga filayaane waxaan isiri waar bal intaa Mhm.
dee Gaw- inay meel u buuxiso gaw uga sii baa tiri xabadda ah hadda haddii alla ka dhigo dee xertii dareenkana dee waa tihiine baan isiri bal aad bal iyo aad.
een, dee- dee laakiin waxqabadkii waxqabadkii xerta dareenka ha noqoto baana sid waa hagaag aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay farxaan maxamed oo inala wadaagaya heesahaas iyo weliba qodobadaasi jacaylka uu tiriyey halka weli aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington bal inta ayna aan u gudbin xubinta hal abuurka iyo heesaaga aynu markan wada dhegaysanno codka fanaanada khadra daahir cige
Thank you.
markanna waa xubintii halabuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qayb kaloo ka mida waraysi uu magaalada nairobi wariyaha v o a yaasiin ciise wardeera kula yeeshay maxamed ibraahim oo ah heesaa halkaasi degan kaasi oo barnaamijka la wadaagay qaar ka mida heesa uu si toosa u qaadayey iyadoo qaybtan caawan uu dib inoogu xasuusin doono qaar ka mida heesii hore iyadoo uu ku bilaabi doono heestan oo si wada jira ay hore u wada qaadeen fanaaniinta xasan bayle iyo weliba xaliima khaliif magool
aad dallaan tahay oo aan ku dhalay dadka kaa dhawaysti sidaad aad dallaan tahay oo aan ku dhalay dadka kaa dhawaysti dhinayada wadnaha hiyogu dhuntuu kalgacalkuna dhabtuu igaaga yaala dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaala dhinayada wadnaha hiyogu dhuntuu kalgacalkuna dhammuu igaaga yaala dhabtuu jacaylku yaala dhabtuu jacaylku yaala sida dhiiraha mirahaliyey amba dhibixda dayriyeyn subaxnimo ku soo dhacay sida dhiiraha mirahaliyey amba dhibixda dayriyeyn subaxnimo ku soo dhacay oo dhalabtiyo malabkuna dhirta dacalka saarey oo dhalabtiyo malabkuna dhirta dacalka saari aan ku dhaweyo marna aan ku dheeli adiguna adheera aan ku dhaweyo marna aan ku dheeli adiguna adheera
ugu dambayntii maxamed ibraahim cali afribaax ee dhallinyarada adiga da-daadahi aada waxay u qaadaan heersidii hore fanaaniintii hore kuwa iyo kuwa adigu aad ka midka tahay ee labadaba isku daraya maxaad usoo jeedin lahay tala ahaan barnaamijka caweyska ee hadda kaa dhegeysan runtii waxaan waxaan usoo jeedin lahaa arrin aad iyo aad u wacan- aad iyo aad u wanaagsan shalayta fanaaniintii hore ee aan ku dayanay ee fanaaniintii qaranka soomaaliyeed ahayd shalayta waxaa jiray arrin maantana arrin ayaa jiro shalayta arrinka jira waxay ahayd indhaha caalamka iyo waxay ahaayeen fanaaniinta ayay ahaayeen oo badanaa waxaad arkaysaa fanaaniintii hore ee qaranka soomaaliyeed xiisaha ay qaadaan inta badan abwaanada lama xusi jirin xeer baa lagu daboolayay xilligaa iyada ah maanta fanaaniinta yaryar heesaha ay qaadaan waxaad arkaysaa abwaanka waa istaa waa micnaha wuxuu ka dhex muuqanaya isla markii mirihiisii maanta abwaanadii ayaa madax salaax fara badan loo sameynaya marka waxay ila tahay shilayto abwaanadii mushqaayad ayaa loo isticmaalaya maantana madax salaax baa loo sameynaya beriton wax kalaan sugayna haddii ilaa yarada heerba heer jadwalada saas ula socda fanaaniinta waaweyna saas ayay kusoo wadeen heesaha fanaanka weyn marka loo sameeyo fanaanka unbaa la sheegi jiray abwaanka inta badan ilaa qof waqti ku bixiye qarash badan ku bixiye u dhunduleena mooyane abwaanka inta badan lama sheegi jirin isaga qudhiisa abwaanka ma uusan ogolaan jirin heesta uu sameeyo in la sheego laakiin maanta heesaha dadka yaryar ee qaadan abwaanka markuu sameeyo wuxuu shanta kaaga dhigaya magaciisa in aad sheegtid marka waxay ila tahay xilliyada iyo saacadaha ayaa isbedelayo aqoontan fanaaniinta yaryar waxaan leeyahay iska dhisa oo fanaanku waa inuu dhisnaado inuu awood u yeelan karo shacabkiisa inuu hanan karo shacabkiisa xumaanta inuu ka jirjiri karo wanaagana wanaagana fari karo waxaan leeyahay had iyo jeer waxaad u shaqaynaysaa waa shacabke shacabka ku dhaata oo isku qurxiya badan
guud ahaana dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkana tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay dhammaantiinba sidaa iyo nabadgelyo